baydhabo sawir laga warqabo waxaa ka socda si lagu dhisaayo maamul goboleed koonfur galbeed la yidhaahdo marka sidaas darteed maalin uwasayso wasaaruhu markuu noo yimi waxaan u sheegnay shirkaan la sheegayo kismaayo ka dhacayo dib ha loo dhigo bagaan isugu imaado arrintiisaan ka wada hadalno markii hore dulma etoobiya lagu soo abuuray buu ahaa warkahaadintaana arrintaa i qaabka wax loo wado la kama ogolin raallina kama ahine bal arrintaan isugu nimaan ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka isla jooga arrintaasaan weydiinay waxaan ku kala tagnay waayahay isla markii haddana waxaan maqlaynaa madaxweyniyaa kismaayin tagay shirkii buu furay hadda marka dawladda qaabka dadka ay ula macaamilayso oo doorka weji leh ayaan ka shakinay sidaa darteed shirkaa meesha ka dhacayo hal booli amiiri halaale ma dhasho markii horeba dulmi etoobiya laga soo abaabulay buu ahaa imankana maaragtay dulmigayaa dabada lahayaa marka adiga waddo maaragtay aan halaal ahayn markaad marto guri dulmi bay ku geynaysaa kadibna dib baa meesha ka dhaca meeshaas wixii ka soo baxa in waxaasu abaabulayso xaqdarada horgoonayso inay mas-uul ka tahay baan u sheegnay ma garan malaa hadalkaaga waxaan u fahmayey in ra-iisul wasaaraha markuu tagay magaalada baydhabo aad kala hadasheen sidii maamul loo dhan yaha loo sameyn lahaa deetana la furay shirka dib u heshsiinta maalintii shala ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose marka dowladda go-aanadii a wada qaateen waa idinkaga baxeen sidaasi miya sidaa weeyaan dawladdu wajiyo badan markii horeba aada ku naqin anaga sababta markii halkaan maaragtay shirkaa maamulkaa lixda gobol oo laba sano in saddex bilood halkaa loo fadhiyay maamulkaa la dhisayay kusimaha madaxweynaha ayaa furay shirkan oo lixdaa gobol lama kala qaadi kara isagaa yiri isla markii haddana markii madaxweynihii uu yimi madaxweynihii muusan dhihin shirka isagaa maaha wadadii lagu rabay la rabay kugu socday hada jooji muusan dhihin markii jinnikii laba sano oo socday ayaa subaxdi u dambaysay keliya waxaan ogaanay xaruntii lagu shirayay oo ciidamadii amisom ku gadaamay warkee wax u dhaceen amar baa lala siiyey war yaa ku siiya amarka hadda madaxdiin uu ka yimi hadda madaxweynahaas maanan arag markaan xamar ka soo baxay lix goboleedaan dhisayna u sheegnay ninkii isaga dalka kaga tagay ku-xigeenka kusinihiisa ahaabaa furay shirku mudiiraas horaan ugu barnay dawladdu marar badan ka wada hadalnay waa si madaxweynaha markuu halkaa yimi aan u diidnay inuu magaaladaas soo galo harunta amisom oo markaaba oo ku joogay aan u sheegnay rabitaan dabta kuma joogtin xaruntaa laftarkeeda rab baad ku joogtaa ciidamada amisom intaankiyo ayaa kugu erarsanay hanoo soo dhaafin aanuniyo oo magaalada dhibaato badan ka dhacday maaragtay saddex berin isku horfadhiyay markaa kadib wadahadal hanoo furmo waa si aanu isnin wadahadalkiiba inoo furmay waa ay ka soo taageen inaysan maaragtay lix gobol aqoonsanayn maalintaanu maskaxi maal beenin haa noogu sheeg weyde alhaasil ma aqoonsanayn warkooda intaasuu noqday waa soo baxday jamcada qurumaha ka dhacaysa xabiskeeda lakola kayban tagnay shan beri baa meesha dacwad ka socotay annakii dawladda meel baa laisugu keenay waxaan isku afdaranay oo annaka dhuunta isku dhegnay maadaama dadkeeda ay u baahan yihiin maaragtay dib heshiis u baahan yihin dawlad u baahan yihin kala dambeyn u baahan yihin ay yihiin dadka cabataa dhibaatada aanan shuqulba ku lahayn oona la dhibaateeyey markaanu aragnay waxaan muslim waxaa maaragtay mas-uuliyaad badan sameeya waxaan samaynay saddex gobol inaan dhisno saddexdaa gobol ninkaa dableyda qabsadayna oo ninkaa hasi sheeg macmuulia u haraasayayna todobada bilooda u dhiman markii ay dhamaatay in jimcada qurumaha ka dhaysa suka ay keenayso aan wada hadlayno wixii markaa maaragtay meeshaa ka soo baxa ay noqonayaan wax miil mar ah taasaanu ku aqbalnay saddexda gobol halkaa markaanu nimi guddoomiyii baarlamaanka ayaa inala joogay ra-iisul wasaarihii baa joogay golo wasiire imankaba jooga ayaa joogay guddigii tignicalkaa joogay oo hasan sheeg laftiisu soo diray antaa iyadoo jirta ninka marka waan ka hadalnay waxaa maaragtay kismaayo ka socdo in dib looga dhigo ugu yaraan ilaa oktoobar in dib loo dhigaanu ogsanay baa la idinka yeedaa baa lamiyi maayukaa waalan mise ninkaa waalan isla marka haddana madaxweynihii baa baxashirkii baa furay baa laleeyahay waar waa jahwareer ay geliyeen dalka nimanku waxaa federaal isku sheegay anigu maaqaangaabtay u shaqaynayaan markaa waxaan leenahay waxaa dulmigaa meesha lagu wado markii horena dibadda laga soo abaabulay dastuur iyo sharci iyo nidaam in meel loo eegay aysan jirin haddana dulmigii sida dadkiisa la afuufayo waxa waxaanu nidhi hala daayo haddii la yeeli waayo warka aanu sheegayna dhiga duleeda ku dhici waayo wixii ka soo baxa cidda hordoodaysa ayaa awaaqibkeedu dhahalkeeda yeeladaysaanu nidhi ma garan
waan gartay marka arrimahani sabaha ka dambeeya maxaa la isdhihi karaa waxaa la iska dhihi karaa adigu taa jawaabteeda hadda iimaba fududa waxaa la isdhihi kara iima fududa sababtoo ah annaka waddada ay hayaan meeshaay ku dhammaanaysaan u naqaan midkii dhibaato hor le in la galay ku dhammaanaysaa annakan hadda wakti xadirkaan diyaaba ma ahayn dagaal waa lanagu qasbaa shanka afartan laleengeliyaa waa lanagu soo warsan iyo ambadooda wato oo inay tacbadeen jecel ayaanu nahay shabeellada hoose hadda waxaa ka dhacay waad arkaysaan waad annaka bari asal uma lihiin inaan beertaa qodano badan kala soo baxno aan ku noolaano dadkaa ka nolosheeda ku beesgaraysan tahay nin nimanka aaminsan dulmi iyo boodbood iyo qalal inay ku noolaanaan rabo habeenba gurigii agtiisa bor adugu dhaal inay ayuka yeesheen rabo ayaa maaragtay waxaasna ku nugle mana aqbali doono markaa soomaalidu waxay tiraa way daalay jirasiisa loo munkalaad haddaad guri ku haysto aad garaacdo meel ay ka baxdo weydo marka dambe waad ka kaa dhicinaysaa annaka waa lana qasbohayaa yaa lana qasbin dagaal ma rabno yaambadaasa dadka noo taaran beer baanu falanaynaa ayaanu ku noolnahay qabsi dhibaato ma rabno waxaad nagu wadan laga daayo oo magaalada iyo meeshaasu maaragtay ummadda masiirkeeda ciddii ka kalinaysay askaa u laho dagaalka iska leh ha isu timaado haddii kale sidaa wax lagu wado hadda meesha ku dambaynaysa waad la arki doonaa ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya markuu shirka ka soconaya magaalada kismaayo uu dahfuray waxa uu ka dhawaajiyey cid kastoo wax tabanaysa in dib u heshiisiin la dhex dhigayo islamarkaana waxa uu sheegay in shirkaasi uu kasoo bixi doono waxyaabo la taaban karo arrimahaas sidee u aragtiin idinka waa kelmadda cid kasta wax tabanaysa uu leeyahay waa bushumaha dushooda warjar maaha warjar maaha nimankaasu madaxweynuhu ujeedka uu leeyahay ka ma fahmin annaka aad u sheegnay waxaan shalayna dulmiyayahay dastuurkan ugu waaqabsanayn aragtida soomaalida halaashaana ku waaqabsanayn ardashababaa laga keenay dastuur inoo dhigaayo ma jiro maamul goboleedkan dalka dibadiisa laga soo dhig dastuur noo dhigaayo ma jiro dastuurka dhagaan sahaynay dastuur dhigaayo ma jiro madaxweyne waxaa ka daabaanu nin waa isku waa isku afgaagn barada ahayd markii aanu heshiiska amar kusoo kala sahaynay waa orday hadda shiraan furay buu leeyahy hadda ma aqaan anigu ujeedada uu ka leeyahay ma aqaan kollay isagaa la weydiinaya jawaabteede wixii ka soo baxan uu fiirin doonaa